waa tahay wacan oo wanaagsan mar kale iyo ramadaan mubaarag meel kastood naga maqlaysaan nuurow bishii barakeysneed ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo ajarkeeda ha noo reebo tobankii dambe ayaa la galay bal waran aad iyo aad caasha waxaan filayaa in ramadaankii ilaah naga aqbale aan soo wadnay oo intuu ilaahay ku simay maaragtay ay meel wanaagsan keeneen inta dhimanna allaha naga aqbalo sidaa sheegtana waa tobankii ugu dambeeyey ee ugu kheyrka badnaa dhabarkaan xirano
weliba weliba weliba leylatul khadarkiina uu ku jiro maaragtay sideetan sano iyo iyo ka badanba ajarkeedii la ilaahay hana waafajiyo waa tahay mar kale ramadaan mubaarag ayaan dhegeystayaasha leenahay malaha waxaan u malaynayaa nuurow waraaqihii dhegeystayaasha ay soo diraayeen sidii hore uma badna waxaan u malaynayaa in tobankii dambe lagu mashquulay iyo ajarkiisii iyo xasanaadkiisii baa la raadinaya dadka waa mashquulsan yihiin caasha maaragtay waa sidaa sheegtay warqaduhuna waa yaryihiin laakiin intaan ka gaarno iyo inta aan haleelno iyo qasiidooyinkii ayaan isku dhexlari doonaa waa tahay waxaan ku bilaabeynaa marka toddobaadkan ramadaaney iyo codka macaan khadiijo foodey waa mid ka mid ah nab ammaanada bisha barakeysan ee ramadaan ka hadla ee dhegeystayaashu aysan ka daalin weliba anigana kuwaan sida weyn u jeclahay kamid a waayo markaan soo koraayo ilaa iyo hadda waa waa waxay ka mid tahay nabamaanada dareensiye in bishii ramadaan lagu jiro mar kasta oo aan isdhaho soo xul nabi amaanada waxaan isdhahaa ha ka reebin maantana waxaan filayaa inaan kusoo diray aan ku bilowno codka macaan khadiijo foodey iyo ramadaaney محمد ربي تصفر أنا لا أنكر على رمضان الرسول كني محمد ربي تصفر أنا لا أنكر على رمضان رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني وحربت يا رفادي رمضاني وحربت يا رفادي رمضاني ركنا بدي روح ديدا يا رمضاني ربي شيطان تبرورا يا رمضاني راسنا بدي روح جديدة يا رمضاني ربي شيطان تبرورا يا رمضاني رسول كني محمد ربي تصفر أنا لا أنكر على waa tahay dhegaystayaal waxaan filayaa inaad ka wada bogateen qasiidadaasi ramadaane iyo codka khadiijo foodey nuur halka aad nagala socotaanna waa v o a iyo barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha caasha warqadda ugu horreysa warqadda ugu horeysa toddobaadkan nuura waxay naga soo gaartay intaanan dadka sheegin waxaa la yidhi marka hore waan idin salaanay caasho iyo nuur durbaa lagula qabsada maujeeda caasho iyo daandure waa lasoo qori jira hadda caasho iyo nuur waa tahay waa lagu bartay barnaamijkaad ka mid tahay kooxdeeda caasho iyo nuur waad salaamantihin baa lagu soo bil ah
waayahay daandureyna daandureyna kama marna jiira loo jiiradu ku jiraana jiiradu ku jira waa tahay waa tahay isagana salaantaan ku darna annagaa ku darayna salaan kadib baa la yiri waa tahniyad dhalasho waa tahay waxaana dadka deraya ay kala yihiin baa la yiri cabdulqaadir axmed mahadalle maxamuud mahadalle dhuxulow iyo ibraahim cumar mahadalle macalin cabdi mahadalle nabadoon cusmaan maxamed dhuculow iyo cali mahadalle dhuxulow iyo ramadaan cumar mahadalle iyo ismaaciil cumar mahadalle cabdiraxmaan axmed mahadalle muxyidiin axmed mahadalle waa laga buuxaa dhambaalka waxaa kaloo ku jira cali cusmaan maxamed abuukar cusmaan maxamed iyo nasteexo cusmaan maxamed iyo canab cumar mahadalle iyo farxiyo axmed mahadalle iyo nasre axmed mahadalle waa dhammaan ilmo mahadalle waxaa kaloo ku jira ismaaciil cabdi maxamuud sarandi dhammaan dadkani waxay tahaniyad u dirayaan iyagoo isku duuban hooyo aamino sheekh maxamuud gadaf iyo xaaji cabdi maxamuud ow faarax oo lixdii bishan aanu ku jirnay may wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey xudayfi waxaana leenahay bay ihahdeen soo barbaaro noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyey caasha dhambaalkaas la mid ah ayaan hayaa ee, waxaana dalayaa dadka kale ah xuseen maxamuud ow faarax iyo haboon cabdi sarandi cabdikariim abuukar foodare iyo doctor xasan cabdulle cusmaan cabdulcasiis cabdulle cusmaan cabdi cali axmed iyo ciise cali geedi aadan geedow cawaale kulmiye xasan guuleed hooye maynuun iyo caruurteeda aweys jimcaale faramiliq iyo cabdulqaadir jimcaale faramiliq xaaji shariif cawaale iyo nabadoon geedow cawaale dhammaan dadkaas waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan hooyo aamine sheekh maxamuud gadaf iyo xaaji cabdi maxamuud ow faarax oo uu lixdii bishan may wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey xudayfi waxaanaan leenahay xudayfi adeer soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaan u raacinayaa xudayfi wuxuu dhashay bil ramadaan Ah, xudayfina waa loo bixiyey dadka waad ogaan doontaa nuura waxaa laga yaabaa in saaxiibadiis iyo dadka dariskaaba ramadaanna ay ugu daraan inta badan soomaalida magacyada xilliga qofka u dhashan way ku daraan waa tahay xudayfi soo barbaar bil ramadaan baad dhalatay oo khayr badan midkii wanaag iyo khayr kusoo barbaara allaha kaa dhigo mar kale dhinaciinaba amaanada nuuro maxaa noo haysaa waxaan dhagaystayaasha u hayaa eh, nabi ammaan uu ku luqeynayo fanaanka maxamed saciid b k
adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuti rabow xaakumasan fiican imaanku suuqole allah nagu sug adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuti rabow xaakumasan fiican imaanku suuqole allah nagu sug rabow inti naga khasaartay rabow kuna beego waxayr leh adduunyada khuuradeeda khaaliqow nagu toosi diinta rabow inti naga khasaartay rabow kuna beego waxayr leh adduunyada khuuradeeda khaaliqow nagu toosi diinta falakal cisu wa shukru ya allah ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله makhaldamow raxmaanow khaliiqow ebe macbudow asisadan ku qusucno ku khaalis alla nahay abi makhaldame raxmaanow khaliiqow keli macbudow casisadan ku qusucno ku khaalis alla nahay abi waa soo saaristii qadan aquero shani khayrkeeda badan khilaaf naga dhow rabo khasaaruu xunye rabadan khayrkeed na siin shani khayrkeeda badan khilaaf naga dhow rabo khasaaruu xunye rabadan khayrkeed na siin فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله
aan intaasi ku dhaafna nabamaankaasi uu ku luqeynayay fanaanka maxamed b k dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan voice of america washington barnaamijkuna waa hambaliyada iyo heesaha waa tahay dhambaal kaloo qurux badan waxa uu naga soo gaaray waxaan ugu horeyn salaamaya baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha gaar ahaan saaxiibkay baa la yidhi nuur xasan oo bukhaari waa tahay nuur wahdi lagu salaamana waa kugu daba dhakanaya waxaa la yidhi waxaa la yidhi waa nimcaan jaamaca maxamed waa wuxuu ka mid yahay saaxiibada barnaamijka sida joogtada sida joogtada ugu xiran waxa uu joogaa magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan kaloo salaamayaa buu yidhi asxaabta kala ah xayaad cismaan xuseen iyo saciid maxamed daahir iyo xasan xuseen xasan iyo maxamed caalin ah, caalin baa la yidhi iyo maxamed ma laba mar waa soo qor mise waaba sidaas waa maxamed caalin caalin iyo xamdaah maxamed faarax iyo falastiin khaliif iyo sadiiq aadan iyo khadar good garaase iyo asxaab kale oo aan halkan lagu soo koobi karin buu yidhi wuxuu yidhi waxaan dhammaantood leeyahay ramadaan mubaarag waxa- waxaan uu leeyahay waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii bishan barakeysan ee ramadaan ka faa'iidaysta waa tahay nimcaan jaamac waxaan filayaa in ay ku dhegeysanayaan waa hagaag haatan aan dib ugu laabanno ee qasiidooyinkii nebi ammaanka waxaanan idiin soo qabanay dhegeystayaal nebi ammaankan uu ku luuqeynayo mahad ayaan leh
صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه
المساحة العلا صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وسحب العلا أحمدو نبيني isamkiisa khayr kale allah aan ku barne noo furay albaabko axmedow nebigeennii isamkiisa khayr kale allah aan ku barne noo furay albaabko ummadaadii baan loo bari ilaahay aakhiro shafeecada ummadaadii baan loo bari ilaahay aakhiro shafeecada صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا أفطرتي أنبيادي أميها لما تفوت u ahaa iimaamkee waxiguu ammaano absalkii ambiyadee umiyaha dhammaantood u ahaa iimaamkee waxiguu ammaano axbaabku jecelo cishqi la ilmaysaane noo ergee qiyaamaha axbaabku jecelo cishqi la ilmaysaane noo ergee qiyaamaha صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآله وساحب العلا صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وسحب العلا udgolow nebigeennii aayaha islaamkiyo amba qaaday diintee aadniga u dhigayo udgolow nebigeennii aayaha islaamkiyo amba qaaday diintee aadniga u dhigayo oofisayo wacdii madkabin ammaanadii alle uu soo faray oofisayo wacdii laabka min ammaanadii alle ugu soo faray salaatu rabbi maca taxiyaati calaa nabiyi lumiyi xabiib almaxbuub caali lqadri cadiim ljaa waa hagaag mahad ayaan leh iyo nabaamaankaasi oo inoo qaaday intaas ayaanu ku dhaafaynaa meel kastood naga maqlaysaan dhegaystayaal waxaanu mar kale idin leenahay ramadaan mubaarak kaalimihii dhambaalada haddii aan ku laabanno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdiraxmaan sulub sheikh iyo ayeeye xaawo iyo ayeeye deeqo habaryeer nasteexo maxamed abti farxaan maxamed iyo abti cabdiqaadir maxamed abti galaal maxamed iyo abti adeec maxamed abti mawliid maxamed abti khayre maxamed iyo habaryeer faadumo maxamed habaryeer ubax maxamed iyo abti macalin saciid xuseen iyo abti nasteex xuseen abti farxaan xuseen waxaan filayaa dadka warqadda noo soo diray in aynan soo sheegin haddii ay ahayd dhalasho ama aroos ama dadka loo dirayay kolley kuma qoran laakiin waxaa gadaal kaga qoran taariikhdu markii ay ahayd lixdii bishan may uu canug dhashay canugana lama sheegin gabar iyo wiil midka uu yahay laakiin si kasta ay ahaataba waxaanu leenahay ubadkaasi yar soomaaliyeed ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin nuura waxaan leenahay kolleyba waa bini aadan nimada kale waa la sooman yahay marka iyagaan salaamayna way ismaqleen marka dadkii loo dirayana malaha toddobaadka dambe ay kusoo dari doonaan mar kale iyo dhinacii nebi ammaanada haddaan jalleecno nebi ammaankan aan dhegeystayaasha markana usoo qabanayno waxaa wadajir ugu luuqeynaya labada fanaan allaha u naxariistay labaduba sahre axmed jaamac iyo marwe maxamed nuurkii abuure cadmiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadmiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiilaadiisi ilagu idaysi abtirsiilaadiisi ilagu idaysi il hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haatu il hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haatu allahiminaadaydiyo ulaa jeedadaydo
ayamaane noomada irkadayo allahiminaadaydiyo ulaajeedadaydo
urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idleeyo urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idleeyo isagoon wax loo dhigin eeqrankii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin eeqrankii laayidhiyo aragli kalsoonaan kiino ahaado aakhiro shaafeecada kiiloo rigmadayo aragli kalsoonaan kiinu ahaado aakhiro shaafiicada kiinu rigmadayo ayaha macaane kan wada
jeedadaydu
ayah macaani luumada irkadayyo lain ilaadaydiyo ulaanjeedadiidu
ayaga quraanka in lagu ammaani afayo halhayntii uurkaygu tuuru ayaga quraanka in lagu ammaani afayo halhayntii uurkaygu tuuru ummadiisa nabigii ololahaa ushiday ummadiisa nabigii ololahaa ushiday uga digay xumaantee sama ugu adeego waa tahay aanu intaas ku dhaafno qasiidadaas nabi ammaanka ah oo ay ku wada luuqaynayeen saahre axmed jaamac iyo marwo maxamed waa tahay aamiin ah dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa diraya baa layidhi asxaa- asxaabta kale ah cabdulaahi maxamed axmed nuur maxamuud geedi ismalure iyo cabdulaahi cabdi bare iyo cabaas maxamed cabdi iyo xasan xuseen xasan iyo axmed cilmi sheekh cumar iyo maxamed cismaan maxamed iyo xasan cabdulaahi dirshe iyo daahir cabdulqaadir xasan mahad cabdi maxamed iyo cali dhuux maxamed gurey iyo cismaan maxamed axmed iyo shariif istila iyo nuur maxamuud faarax dhammaan dadkani waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan ustaad xasan daleela dhoore iyo marwadiisa sacdiya axmed maxamed oo uu wiil ugu dhashay magaalada cadaado taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan aanu ku jirnay may ee sanadkan laba kun iyo labaatanka ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay cadaado waxaanu leenahay soo weyno wadnoqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaanu leenahay caasha dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray ee dadka kale ah cabdikhadar axmed mahadalle iyo maxamuud mahadalle dhuxulow ibraahim cumar mahadalle iyo macalin cabdi mahadalle nabadoon cusmaan maxamed dhuxulow iyo cali mahadalle dhuxulow iyo ramadaan cumar mahadalle iyo ismaaciil cumar mahadalle iyo cabdiraxmaan axmed mahadalle muxiidiin axmed mahadalle cali cusmaan maxamed abubakar cusmaan maxamed iyo nastaxe cusmaan maxamed canab cumar mahadalle iyo farxiyo axmed mahadalle nasro axmed mahad alle iyo ismaaciil cabdi maxamuud sarandi dhammaan dadkaas waxay tahniyad ay u dirayaan hooye aamino sheekh maxamuud iyo xaaji cabdi maxamuud ow faarax oo uu lixdii bishaan may wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey xudayfi xudayfi waxaan leenahay adeer noqokii dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya nuur oo mal nabi ammaanka ugu dambeeya ee barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkana dhegaystayaasha dhinacaagan usoo riixaya waa tahay caasha nabi ammaanka ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku xiri doono waa nabi ammaanka caanka baxay ee intii raacday nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ha noqotee waxaana ku luuqeynaysa fanaanada allah u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa inta raacday nebiga rafiiqiisa noqotay oo rumayse aan noqon ee ku salliya rasuulka allahuma salli calaa maxamed iyada ayaa gabagabo u ah nuur oo guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
caafiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo iska laga raacayo kuna kuma haraceeye caafiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo iska laga raacayo kuna kuma haraceeye kuwa raranka naartiyo laga rumaysay noqone kusalliya rasuulka
قد بتصلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء قد بتصلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء
naf walibaa rugiyo guri ee abraas bay ku leedo dilbaan la isku ridaaya waryaabkaya abne naf walibaa rugiyo guri ee abraas bay ku leedo dilbaan la isku ridaaya waryaabkaya abne rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba midun ku ra'aaga rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba midun ku ra'aaga inta raacday nebigeen rafiiqiisii noqotee waxaan rumaysay noqone ku salliya rasuulka inta raac
رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء
ilaah baa ka raaliyo oo magaciisa raagso oo rogmashada qiyaamaha rogmashada kolka ii tahay ailaah baa ka raaliyo oo magaciisa raacsho oo rogmashada qiyaamaha rogmashada kolka ii tahay